haddaba khilaafka ka dhex aloosan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble maxaa ka dhalan kara wariyaha v o a ee london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa su-aashaasi iyo kuwo kale waxa uu weydiiyey doctor maxamed xuseen gaas oo ah cilmibaare ka tirsan macadka daraasaadka amniga ee i s s ee fadhigiisu yahay magaalada britoria ee dalka koonfur africa xaqiiqatan khilaafkani aniga ra'y ahaan waxaa ila muuqdaa mid ku salaysan sharciyada in maxay ahayd nidaam iyo dastuur iyo sharci lagu socdo iyo xuquuqda qofka muwaadinka ee soomaaliyeed ama shacab ha ahaado ama dowladda qaybata ahaado uu leeyahay marka laga fiiriyo saameyntiisa dhinaca amniga waxay ila tahay wax badan oo dhici doona ma jiro sababtaa mar walba yani u khilaaf yimaado sii wasiyahan dambe waxaad moodaa bisayl siyaasadeed in soomaalida dhexdeeda uu ka jiro madaxda iyo iyo maxay ahayde madaxda wadanka iyo mucaaradka oo marka dambe intay iyagu wada fadhiistaan wax walba la xaliyo marka tanna saasubay ku xamisi doontaa bay bataa waayahay waxaa muuqata in hadda khilaafkan uu sii xoogeysanayo marka laga hadlayo xiisadda siyaasadeedna waxaa asal u ah arrinta ikraan tahliil marka ma is leedahay khilaafka dhinaca dastuur ama awood ee hadda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaa ka dhalan karta in doorashadu ay dib u dhacdo
waaweyaan kolley waxa dhici doona ilaahay baa garanayo wax ilmuqeygo taasi ilaahay bay la jirtaa ma garatay laakiin annaga wixii ay nala tahay ama ama maxay ahayday matala ra-iisul wasaare oo kale arrinkaa uu ka hadlay oo wuxuu yidhi doorashada waa in la dardargeliyo wax saameyn ku yeelan mayso waxaadna moodaa doorashada in la dardargeliyo heshiiskii lagu yahay maamul goboleedyada iyo iyo madaxa dowladda haddaad fiiriso marka anigu ma qabo kalsooni darradan ah doorashadu inay dib u dhacayso waa laga yaabaa waxyaaba technicality inay iska yimaadaan laakiin waxaan qabaa khilaafkana in laga gudbi doono iyadoo sharciga la raacayo iyadoo la raacayo maxay ahayd dastuurka dalka oo moodo in muddada aan lagu dhaqmaynin marka waxaan u arkaa tani inay tii soo afjari doonto doorashaduna ay dhici doonto
khilaafkan marka ma loo fasiran karaa in kiiska ikraan tahliil mugdi kale uu sii galo oo baaristii la waday ama baaristii ra-iisul wasaaruhu uu ku dhawaaqay ay dib u dhici karto mar kale
wallaahi walaalow dee waxyaabo badan baa ku xeeran arrinkan ikraan tahliil waxaana moodaa ummadda soomaaliyeed inay aada uga kacday aada uga danqatay waxaa muhiimka ah oo hadda ra-iisul wasaare maxamed rooble uu hormuudka u yahay waxa weeyaan in muwaadinka soomaaliyeed sharaftiisa dadkadkiisu ay tahay asaaska dowladnimada waanan aaminsanahay ra'yigaas inuu saxan yahay oo haddii lagu dhaqmo oo sharcigiiyo nidaamka la ilaaliyo oo xuquuqda qofka muwaadinkaa la ilaaliyo soomaaliya waddan nabada oo degana hore u socday noqonaysaa oo qofna qof awood u sheegan karin sababtaa waddankan waddankeena waxaa halkaa dhigay isku tumashada iyo qofba inuu qof awood u sheegto ama dowlad ha ahaato ama shacab ha ahaato marka aniga waxay la tahay in arrinkaas uu hadda gebageba yahay oo arrintan ikraan tahliil ay gebageba u noqon doonto ayaa layidhaa
waayahay ugu dambeyn maxay kula tahay maxaa xal noqon kara marka laga hadlayo khilaafka hadda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha
dastuurkii iyo nidaamkii in la raacaba xal u noqon karo dastuurku madaxweynihi ra-iisul wasaaraha mid walba awood buu siiyey madaxweynaha xilligiisi buu dhammaaday laakiin haddana waxa weeyaan wuxuu calaamad u yahay aragtii oo isaga laftiisa waxoogaa in lagu sii fogaado ma fiicno laakiin hadda sharciyan aniga se ila tahay waxa weeyaan awoodda dalka ama amniga dadqabka ama muwaadin ha noqdo ama dalka dhan ha noqdo wixii allaala wixii fulin ah oo dastuurka iyadoo laga eegayo iyo magacaabid iyo cayrinba in ra-iisul wasaaraha awoodiisa ay tahay iyo doorasho gaarsiin kaasina wuxuu ahaa doctor maxamed xuseen gaas oo ah cilmibaare ka tirsan macadka daraasaadka amniga ee i s s ee fadhigiisu yahay britoria dalka koonfur africa wuxuuna u warramayey ridwaan xaaji cabdiweli